waa mahadsantahay falastiin run ahaantii shalay saddexdii saac iyo barkii ama sagaalkii barkiiaan soo gaarnay cadaado wadahadalkii maamulka galmudug shanta ugu sarreysa saddexda guddoomiye guddoonka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaan fadhiyo gooni gooniya kala yeelanay ilaa xalay wakti dambaan ku gaarnay maanta waa isku soo noqonay hawlda iska cakiran oo maxaan ku idhaahdaa aan runtii marka dhinac laga fiirshana aan dhib badnayn dhinac marka laga fiirshana aad moodin inay gacmo badan shay ku dhex jiraan ayaan kala kulanay marka wax badan runtii noogama hagaagin ilaa toban marxaladoodaan runtii aan marnay sidaan u nimid kow markaan nimid madaxweynehaan la kulanay kadibna guddoomiyaha baarlamaankaan la kulanay waxaan ka wada codsanay inaan fadhi guud wada yeelano fadhiga guudna waa wada yeelanay akhirkii waan isla qadaynay saacado dheer kadib kadibna si gooni gooniya aan warsanay madaxweynaha waxaan ka codsanay in xaaladda uu oo nabadeynta uu runtii maaragtay uu naga talageliyo oo talada maaragtay miiska soo saaro madaxweyne ku-xigeenkana iyo guddoomiyaha baarlamaankana sidoo kaleeto run ahaantii waa waxaan aada uga xumahay inaan inaysan kasoo bixinin marka maxay tahay sababta natiijo maxaa raadinayseen maxaase keenay in aanay natiijo kasoo bixin hawshii aada wadeen
waxaa keenay natiijo inaysan kasoo bixin waxaa diiday inay ogolaadaan nabadeyntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi iyo guddoomiyaha baarlamaanka cali gacali casar oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday sidaas darteed aanan wax wada hadala la gelin
war qoraal ah ama war saxaafadeed aada soo saarteen waxaad ku eedeyseen dowladda federaalka ah inay ka dambeysay in wadahadalladaasi ay miro dhali waayaan iyo khilaafkaasiba maxaa idin dhaliyey ama idin tusay in dowladdu ay lug ku lahayd federaalka ah wixii ka dhacay galmudug
wax qarsoon maahan run ahaantii dawladdu waxaan u haynaa caddaymo saxa oo la taaban karo nin musharaxa oo la yidhahdo axmed shariif ayadaa soo dirtay waxaa lagu waardiyeynayay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo ka joogo koy labaatanaad ka joogay ayaa asagoo nin shacaba ah aeroboortkana kasoo qaaday iyo nabad sugidda kadibna hotel dejiyey laguna waardiyeynayay maxaan ku idhaahdaa yacni wax qarsoon ma ahayn in ay dawladdu soo dirtay dadku waa is yaqaanaan falastiin lacag aada u tira badan oo dee magaalada harqeysa waxba ma qarsoona magaalada nala soo galay ayadaasaana caddaynaysa in dawladdu ay ka dambeysay
marka adinka laftirkiina wasiiro dawladda kamid ahdana lug saxay ku leeyihin marka adinkii dhexdhexaadinta u tegay inaad labada dhinac isku keentaan ayaa hadda u muuqda inaad dhinac noqoteen oo dhinacii madaxweynaha aada u hadlaysaan soo taas laftirkeeda inaa xal kale isku daydaan idinkama hor istaagayso
maya falastiin annaga dhinacna uma aanan leexanin waa sidaan kuu sheegaba madaxweynuhu taladii iyo waxaan u nimid inaan nabadeyn ka dhanno miisku iska saaray tiimkii kaleetana waa diideen marka waxay ayagu yidhaahdeen baan kuu sheegna maahan ayaga ma aanan daleecayn yacni waxaad tiri maxaa keenay oo kalifay in ay wadahadalkii uu burburo wadahadalkii waxaa burburiyey madaxweynaha dhinaciisii maahana dhinaca kale marka macnaheeda maahan inaan dhinac jirno haddii wixi aan la kulannay aan sheegno marka adinka waxaa tihiin xildhibaano federaal ah gobolkana waa gobolka aad ka soo jeedeen oo laydinka soo doortay maxaa xal ah maxaa tallaabo oo a qaadaysaan
runtii tallaabada ugu muhiimsan waxa weye hadda waxaan la hadalnay dadka deegaanka kasoo jeeda odayaal cuqaal yacni bulshada dhammaanteed waxaan aada runtii uga dignay qaabka hadda wax loo wado inaysan qaab qurux badan ahayn dawladda federaalkuna sidaan la soconno ayadaa dawladdii dhexe ah ayaday ahayd inay roolkeeda qaadato lakin waxaad moodaa inaysan roolkeedii qaadanin dhinac kale ay u beertay waxaa muuqda haddeer in madaxweyne kaleeto la rabo in magaaladan laga dhex sameeyo marka galmudug madaxweyne hore ayaa sheeganaya madaxweyne dhusma reeb jooga sida dawladdu hadda ay ku qanacsan tahay ama ay rabto inay ku taageertaan waa madaxweyne labaad in cadaada laga sameeyo marka waxaad moodaa runtii wax aada u qurux badan aana inaysan meeshan ka soconin laakiin annaga dadaalkeena ma jooji doono waxaan isku dayeynaa dadka bulshada reer galmudug inaan aanan ka joojin baaqa aan u dirayno ah yaan laydin kala qaybinin yaan dadkaan la isku dirin inay maaragtay maxaan ku idhahdaa ay kasii wadaan meeshaas siday isugu soo jiidi lahaayeen sida annagu haddaba aan isugu daynay in inta hartana ay isku soo jiidaan wadahadalkaas oo oo maaragta nabadeynta dhexdooda maamul